الرحيمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ee walaalayaal waxaa alla subxaana wa tacaala uu na soo gaarsiiyey aakhirkii bisha barakaysan ee ramadaan alla subxaana wa tacaala ayaa mahad ku leh ee dadkii ka faa'iidaystayna haddii alla subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro kuwa kalena allah u dembi dhaafo alla subxaana wa tacaalaana tawfiiqda ha waafajiyo inta aanay garidu imanin ama walaalayaal waxaa maanta ay bishu tahay sagaal iyo labaatan wadamada islaamka qaar ka mid ah bishii shawaal waa laga arkay sida wadamada sacuudiga qatar baxrayn imaaraadka iyo wadamo kale waxaa jira marka waxaa beri waxay u dowdahay inay tahay maalin ciid ah maalinta isniinta ah oo ay bishii julaay sideed iyo labaatan tahay waxaan wax yar iska oranaynaa koo midda koobaad ramadaan hadduu dhamaato ma camalkii khayriga ahaa ee soonkii iyo salaadii iyo zakadii iyo sadaqadii aan bixinayna ma joojinayna mise waa sii wadayna saad la socotaanba qofka muslimka ah camalkiisa in la aqbalay iyo inaan la aqbalin waxaa lagu kala gartaa marka uu camalka dhameeyo haddii wanaag kusii socdo waxay ku tusinaysaa calaamad ah in qofkaasi alla subxaana wa tacaala uu camalkiisii aqbalay nabiga sala allahu caleyhi wasalam axaadiis badan ayuu maaragtay kugu tusinayaa lagu tusiyey in camalka markii qofku la yimaado wanaagsan oo dalbayo camal wanaagsan oo kale inuu yimaado oo uu ka daba keeno camal wanaagsan maxaa yeelay qofka haddii wanaag la yimaado wanaagu wuxuu yidhaahdaa maaragtay ukti ukti oo kale siday culimada ku tilmaameen allah subxaana watacaala waa kan haleeyahay aladiina qaaluu rabbina allah uma istaqaamuu rabbigan waa alle macnaha kan anaga maamulkanaga haya oo rabbiga nooca oo cibaadada mutaystay waa alla subxaanahu wa tacaala sidaa darteed ayaa maaragtay markay taas dhaheen oo camalkaas wanaagsanoo alle ay aqoonsadeen uma istaqaamu way ku tasnaadeen way ku joogsadeen oo way joogeenoo kama aana tegin qofka marka hadduu camal wanaagsan inta la yimaado uu ku adkaado oo uu ku taagnaado وحاول تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لذا كان وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن مركز سيئة يحمل لا تنادى إذا لا شيء ينال ليس أنت ترتاح حد لكن أنت ينال لا تنادى أبدا شيء حميك لا تنادى ونال بهر حي حمل سبب إليس تقدرت وإن قفك إليه ماذا ينام إليه ماذا مركي أي أي بشا بركة سنة دماته محيا العباد سوني جرتي سوكي سنين كهي لنبا كسوية إلى مارتي لحظة بشي الشوارع صوصعتا إيا سنيتا إيا خميستا صالين بدن النبي صلى الله عليه وسلم سنين أكل أكل إذا صوصعلا إنه قفك سيئة صلاة ميل كي تكيد سيئة أبين كي تكيد محيا النبي صلى الله عليه وسلم محيري صلاة الله صلاة الله وسلم برنا صلاة ميل markii aan habeenka uu laba tago midka saddexaad qaybta saddexaad oo habeenka ka hartay qofka la istaaga allah subxaana watacaala sanadeed sokaysa ayuu yimaadaa markaas wuxuu weydiiyaa yaa mid dembi dhaafaa yaa maaragtay dembi dhaaf weydiista mid dembi dhaafaa yaa maaragtay su-aal weydiistan siiya marka waxaa weyaa waktiga sanada ku furan tahay oo waktiga allah subxaana watacaala la baryo marka qofku inuu wanaagii sii wado xumidiina uu siduu ramadaan uga fogaado uga sii fogaado maxaa yeele ramadaanku waxay u ahayd siminaar iyo tareerin iyo diro uu soo qaatay tababar ah layli uu soo qaatay ka bacdina bilihii ka dambeeya ku dhaqmiyo layligii hore usoo bartay ayaa looga baahan yahay tan labaad walaalayaal waxaa maaragtay soo socda barida haddii ilaahay yidhaahdo bishii shawaal oo kow noqonaysa axkaam badan baana meeshaasi ka ratinaysa sida ciidii iyo axkaamteedii ciidda intaan ay gelin zakatulfidriga ayaa maaragtay ayaa la iska rabaa oo qofka muslimka ah waxaa ku waajibay zakatulfidri sida nebiguba u leeyahay sala allahu calayhi wasalam markii uu ka hadlahayay zakatulfidriga farada rasuul allahi sal alay wasalam waa xadiiskii saxiix ahaa oo bukhaari muslim ay warinayeen nebiga wuxuu farad ka dhigay zakatulfidriga saacan min tamrin aw saacan min shaciirin saac ama suus oo timir ah ama qamindi ah cala alcabdi waalxuri qofka xorta ah iyo qofka addoonka ahba waaldakari waaluntha rag iyo dumar wasakiir waalkabiir ilma yar iyo qof weyn min almuslimiina dadka muslimiinta hodhan qofkuba hadduu muslim yahay oo uu maaragtay barranka geeyuusan caloosha ku jirin waxaa ku waajibay zakatulfitri haddii ilmuhu markaa uusan waxba haysanin sakiirka waalidkiisay ku waajibtay inay ka bixiyaan وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحو أمر بها زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أنت تنبتك صلاة بأدنى بحيث مركا أنت صلاة بأدنى بحيث أي واجب كوة هذا صلاة بمركي لأدي صلاة بلقل كبعد أرلتي نعبو وصدق صدقات كتمرة وأن كل واجب تنبت بحيث هذا نوع حي أجل كلمة ليس وأن الدنبيري إلهنا أتهبت كيتا ممكن يأد بحيث على غير هذا لكن haddaad ka hor bixiso laba maalmood ka hor iida sida maanta oo kale shalay oo kale way ka ansaxaysaa way ka ansaxaysaa oo way bannaan tahay marka waxaan la bahanyaa qofka muslimka ah inuu zakaatulfidrigaasi u bixiyo cuntada ayaana la bixinayaa saac baana la bixinayaa كنا نخرج زكاة الفطر لله أوليها مسعود الخضر رضي الله تعالى عنه حديث بخاري مسلم سنة وريه إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي رسولك من يجي وحمد هدري ساعة من طعامه سوس أو أنت أو ساعة من تمر أما تميرة أو من شعير أو ساعة من زبيب أو ساعة من عقد أما زبيب كأ أما قمنديلة أما ماركتي العقد كجراد ماركتي اللي في المسيو كالعقد لو يقانا وحيابها سالة بحيد لو أنتبه مركز ماشي لو أنتبه حال كانوا قل عدا أنتبه جدا ويبدك عنان وبريسك إيه ريح لمدك كواسا مركز لو بحينيا وأنا ساعة ساعة ومعي وساعة النبي صلى الله عليه وسلم waxaa lagu qiyaasaa saddex kiilo wax ku dhow waa lix baan meelahaas wey lix baan ama shan iyo bar baan ayuu dhignaa marka in laga bixiyo qof walba saqiirka kabiirka ilmaha yarka caloosha ku jira waa sunno in laga bixiyo ku waajibeen waa sunno in laga bixiyo marka zakaatulfidrigaasi cunto ayaa la bixinayaa lama ogola in la bixiyo lacag maxaa yeelay waktigii nebiga sala allahu calayhi wasalam lacag baa jirtay dirham iyo dinaar baa la isticmaalayay nabiguna ma kuma xukmin saxaabada ridwaan ullahi tacaala calayhim inay ay lacagta bixiyaan maxaa yeelay waktigaasaa la bixin karay saa darteed waa cunto in la bixiyo sida raaxixa oo qowlka maaragtay xadiista iyo sunooyinka waafaqsan kabacdi walaalyaal markaas aad bixiso zakaatulfidriga iska bixiso maxaa yeelay zakaatulfidrigu waxay u tahay qofka maaragtay saa'ibka ah waxay tahay tahaaro wixii naqwi iyo hadalla qaab daran iyo khaladaad ka dhacay iyo mukhaalafooyinkii ka dhacay soonka ayay ka tahiraysaa oo sii nadiifinaysaa waxay kaloo u tahay dadka masaakiintaana cunto iyo quudid ay tahay sida nebiga ku tilmaamay sala allahu caleyhi wasalam marka qofka maskiinkaana cunta u tahay qofka saa'ibkaana dahaara u tahay saa darteed waa inay isku tahirtaa soonkaagii ku nadiifisaa ama maaragtay qofka walaalka muslimkaana ay u noqoto quudid maalinkaas la faraxo farax lagu jiro ummadda ilaahay uu la farxo ayaa loo baahan yahay waxaa jira marka salaada ciidda iyo sunnooyinkeeda waxyaabaha loo baahan waxaa ka mid a laftoo kale markay qoraxdu dhacdo oo ay iid tahay birriyoo kale habeenkaasaa iidda koo tahay habeenkaas wixii ka bilowda waxaa la bilaabayaa takbiir waa in alla subxaana watacaala loo takbiirsado ilaa iyo maaragtay imaamku uu khudbada ka imaado takbiirtaasaa la wadayaa waxaana maaragtay الله سبحانه وتعالى وكان أمرنا لتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هنا تكبير ستر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وقف مكو قارجة مكو قريجي في جوجة مكو إمارة مساعدة في جوجة مكو مالها شقة في جوجة مرة إمارتي وحاسوس ترى الله أكبر تاس تكبير تاس إيرو معلومة إيداء سلاس أيها السنة اللي قبها هي كل أوقات هدي رجل ربنا كهوس أوقات waxaa maaragtay loo baahan yahay maalinta ciidda qofku in uu u qubaysto oo uu maaragtay salaada intuusan aadin waa sunno inaad u qubaysatid weeye maxaa yeele meel dadku iskula imaanayay sida jumcadaba loo waajibay in qofku soo qubaysto dhexdiisa marka aad timaado marka aad dadka dhexdiisa timaado dee qof dhiidkiisa iyo shiirkii iyo waxay ay kasoo shiirya lama ogola waa inaad adiga oo nadiif ah aad timaadid markaasna aad maaragtay dadka aadan dhihin muslimiinta ah saa darteed qofka waxaa sunow ah inuu soo arintaasi oo uu isa soo nadiifiyo waxaa maaragtay midda labaad ah oo suno ah ciidan ciidalfidriga ah qofku inta aanu ciidda u soo bixin in uu wax soo cuno oo tiir saddex xabo ama shan xabo witir tiradaas eero fisiga in wax ka mida cuno waana xadiiskii bukhaari anas radiallahu taala canhu uu warinayey كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدو يوم الفجر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا أه وحلوها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أه ما لنت عيد الفجر لا ما أنا كله جري أو صلاة ما أبي جري إلا وتمرة دور أكأنه وحنا أنا جري أو وتر أه ترى إسبارة أي أنا جري النبي صلى الله عليه وسلم marka sunnada waxaa ka mida markaad ciidda usoo baxaysa intaad soo qudaysatay isu soo nadiifisay inaad intaadan soo aadin saddex xaboo timir ah iyo ama shan trisda inaad kusoo quraacatood soo cunto ayaa sunaada waa ciidda ciidulfidriga tan kale ayada waxba la cunin ayaa la aadaa ayb waxyaabaha loo baahan waxaa ka mida maalinkaasi in dadku isu tahniyeeyaan oo congratulation isu sameeyaan oo qofka qofka kale ee maaragtay bogaadin u yidhaahdo taqabal allahu minaa minkum ilaahay anagii adinka waxaa naga aqbalo saalax alcamaal acmaasha wanaagsan allah naga aqbalo inay yidhaahdaan oo kale ciid almubaarak inay dhahaan oo kale ciid wanaagsan inay isdhahaan oo kale wax alla wixii qaala kelmadaha taamiyada hor layskugu bogaadiyo ah oo aan dhib lahayn maaragtay wanaag ahan gaalo laga doonayna u wanaagsan in la iskugu taamiyeeyo oo qofka dadka muslimiinta ay farax istusiiyaan wey waxaa ka mida oo sunnooyinka maalinta ciidda ka mida qofku inuu maalinta ciidda isu soo qurxiyo oo uu dharkiisa ugu wanaagsan uu soo labisto ragga weliba caruurta in dharka ugu qurxan oo ay leeyihiin ay soo xirtaan gabadha xijaabteeda ku imaanaysaa meesha waxa weeye lama ogola maaragtay inay isa soo qurxiso ay isa soo carfiso ay maaragtay saas oo kale dhari diino ah oo quruxda ay banaanka la soo aado lama ogola laakiin caruurta yararka ah ragga dadkaas waxaa waxaa suwo u ah dharkooda ugu quruxda badan ugu wanaagsan in ay maaragtay soo xirtaan inay soo xirtaan waxaa maaragtay sunnooyinka ka mid ah qofku markii uu aadayo meesha lagu ciidayo in uu meeshaasi waddada u maro maahana waddada kale uu markuu soo laabanayo waddo kale uu soo qaato sidaasaa sunna ah waktigii nabigana ahaan jirtay sala allahu calayhi wasalam marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha ciidda qofka muslimka ah looga baahan yahay in uu maaragtay sameeyo waxaan kaloo ku dari lahaa gabdhaha waxaa jira gabdho markii ciidda ay meesha ay imaanayaan in aysan aysan gabdho qaarkood ay masaajidkii aan la ogolayn sida gabdhaha xaydka qaba kuwa maaragtay saas oo kale nifaaska ama umulaha oo kale iyo gabdhaha yararkaaho guriga ku nagaan jiray waagii hore aada xesho dartiis waxaas oo dhan nabigu wuxuu yidhi sala alay slam maalinkaasi hala soo baxo maalinkaasi hala soo baxo ayuu yidhi gabdhahoo dhan waa soo baxaan dadka maaragtay kuwa xataa aan tukanaynin inay meesha imaadaan oo gadaal dambe iska fariistaan oo dikriga iyo wanaagga iyo khayrka ay dhegeystaan ayaa loo baahan yahay sidaasaana sunna wey meesha lagu tukanayo walaalayaal waa meesha lagu tukan jiray oo salaada ciidda waa memorial draft meesha ku taala oo layidhaahdo action sportis markii horena loo aqoon jiray center court sportis la oran jiray marka adresskeedu waa fifty six thirty nine memorial drive stanmonton waa three zero zero eight three meeshaasaa lagu tukanahayaa salaadana waa sideedda iyo barka ayay ay salaada bilaabanaysaa insha allahu tacaala waana maaragtay inta ku horeysana takbiirta iyo adkaarta ayaa lasii akrinaya waxa aan sun ahayn markaad meesha tegtid inaad aada sunaysato saad u socotay musallaha markaad tegtid iska fariiso sidaasaad sunna aweyn inaad taxiyatul masjid tukato maaha maxaa yeele meeshu masjid maaha meel maaragtay musalla weeye salaad oo ka hor aysi mid ka banaysanina ma jirto ciidda marka la tukado oo imaamku khudbada dhameeyo waxaa lagaaga baahan yahay in aad dhegeysato ama markuu khudbada bilaabo inaad dhegeysato salaada dhameeyo ama aada iska tagto haddaad iska tagtana waa khayr haddaad dhegeysatana waa khayr xoogaa waxaan la ogolayn inaad tashwiishiso dadka dhegeysanaya oo meesha dhexdeeda lagu buuqo sidaas ayaan la ogolan yay ayb waxyaabaha kale maaragtay ciidda faraxa ah oo wixii wanaaga oon xaaraan ahayn ayaa lagu farxaa waxyaabihii mukhaalafaada dhanna ha laga fogaado wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin